barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad afar iyo labaatanka bisha sebtembar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinka daadihin doona ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurkana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ku saabsan hibada farshaxanka ee dhallinyarada
maanta waxaad arkaysaa dhallinyaro fara badan oo ku soo dhiiranaya dad badan oo jecel inay sameeyaan markaa laga yimaado xirfaddan waa laba qaabo qaab waxaa weeye qaab naturaala oo wixii oo aad sawiratay aad sawir ahaan ku gudbin karto niyadda ka soo hori kartid qaybna waa qayb copy artista inta badan waxaa dheeraysa qaybtan copy artistka oo dadka farshaxanka adduunku ay u badan yihiin kaalmiya heesa ayaan iyaguna ka madhnaan doonin idaacaddaydan duhurnimo heesahaan idiin haynana waxaa ka mid ah
codkaas iyo weliba qodobo kale oo xubintii ciyaaro ay ka mid tahayba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida dhulgariir kooban ayaa ka dhacay meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka nukliyeerka ee dalka kuuriyada waqooyi waxaana loo malaynayaa in arrintani ay tahay mid si dabiici ah isaga dhacday oo aanay la xidhiidhin tijaabada dhinaca hubka nukliyeerka ah ee dalkaasi waayadan dambe sameynayay sida ay sheegtay ama ay sheegeen dalalka deriska la ah kuuriyada waqooyi hay-adda la socodka cimilada ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in haddii dhulgariirkani ka dhalan lahaa dhacdooyin uu aadamuhu gacan ku leeyahay in la ogaan lahaa hase ahaatee aan ilaa haatan warkaasi lahaynin waaxda maaraynta dhulgariirada dalka shiinaha ayaa iyada lafteedu sheegtay in dhulgariirkani aanu xidhiidh la lahayn tijaabo dhinaca hubka ah
waxaa jira gantaalla afka layskaga ganay ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay shalay sabtidii iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi uu jawaabay madaxweyne donald trump iyadoo islamarkaana sidoo kale sarkaal sare oo ka tirsan dowladda indiya oo isna duray dalka bakistan mid ka mid a khudbadaha aadka loo filayay toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ah khudbadda wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi rai yong ho waxaana uu tilmaamay amaba ku tilmaamay madaxweyne trump inuu yahay qof aan maskaxdiisu miisaanayn kaasoo isagu naftiisa midaamin ugu jira madaxweyne trump ayaa khudbadiisii maalintii salaasadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ku tilmaamay nin gantaal la rooraya isaga oo sheegay inuu isku midaaminayo barnaamijkiisa hubka nukliyeerka
duhur wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan aan ku bilownee barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka toddobaadkan waxa aan kaga hadlaynaa oo magaalada burco inoogu soo diyaariyey wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxa uu toddobaadkan idinka imanayaa magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer inta badan farshaxanka aslidda loo yaqaano ama gacanka sawirku waa mid ka mida hibooyinka ilaahay bixiyo ee da'yarta wakhtigan jooga intooda badani ay hibada u leeyihiin waxaan magaalada burco kula kulmayo halkan agteeda fadhiya mid ka mid a dhallinyartaasi waxaa dadku in badan u yaqaanaan quulla artis magacaaga saddexa qowle bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin magacaygu waxaweeye salabaan nuux maxamed waxaan ku magac dheerahay quulo artist waxaan deganahay magaalada burco quule waxaan arkayaa eh, kolley in badan shaqaad leedahayna waan arkay ood samaysay Een, sawirada inta ugu badan ama gidaarada waktigan la joogo eh, waan arkay inay shaqadaada tahay magacaaga ku xardhan baan arkay halkan iminka eh, sawiro ay hor yaalla waxaan arkayaa eh, sawiro tiro badan waxaa agab dhaqameed baa sawiran waxaa kaloo isaguna sawiran eh, moo faarax oon arkay isagoo calaamadiisii madaxa gacmaha ku haya ood sawirtay qalin baad ku sawirtay kalarna waad marisood ku midabayso waan arkayaa ma shaqadaad qabata rasmiyan adigu goormaad bilowday bismi illaahi raxmaan raxiim shaqadan artisku kolley waa shaqo ballaadhan xilligii aan bilaabay waxaan hubaa in ahayd labadii kun iyo labiyo tobankii oo markii aan ogaaday inaan samayn karo wax xilligaas shaqo ahaan baan u bilaabay waqtiyadii ka dambeeyey waxaan bilownay waxaan helnay barnaamijyo looga faa'iidaysan karo sidii hibadan dad badan oo arki lahaa oo ay ugu horreysay barnaamijkii han iyo himina labadii kun iyo shan iyo tobankii intaa wixii ka dambeysay barnaamijkii wuxuu noqday barnaamij ballaadhan maanta waxaad arkaysaa dhalinyaro fara badan oo kusoo dhiiranaya dad badan oo jecel inay sameeyaan shaq- bar- oo marka laga yimaado xirfadan laba qaab baa loo sameeyaa xirfadan waa laba qaab oo qaab waxa weeye qaab naturaala oo wixii oo aad sawiratay aad sawir ahaan ku gudbin karto niyadda ka sawiri kartid qeybna waa qeyb copy artist ah inta badan waxaa dheereysa qeybtan copy artistka oo dadka farshaxanka adduunku ay u badan yihiin copy artist maxaa la yidhaha copy artist waa wax i- ishaadu qabanayso oo aad bedelaysid wakhtiga aad arkaysid ama aa- mobile ka sawir ama combyuter ka sawir oo ka eego ama shaygiiba ha ku hor yaallo macni waxa weeyaan sawir aad aragtay baad minguurinaysaa isagoo kale aad sawiraysa oo s- sax sabtaa weeye sidan hore u sheegay sawiro badan ood xaradhay baan halkan ku hayaa Eh, mid ka mid oo hor yaalla waxa weeyaan maxamed ibraahim warsame hadraawi Eh, waxaan filayaa waa mid ka mid a shaqooyinka minguurinteeda iminka sharaxaysay sawirkaasi dhabanku gacanta ku haya hadraawi muraayad buu xidhan yahay go-sha alaa ujeeni qaaran haddaanan qaldanayn waa sawir rasmiya oo uu qaaday hamish wilson sawir qaado la odhan jiray Uh, oo iminkana noolo dalka ingiriis ku noolo ingiriisa waxyaabaha kuu fududeeyey marka laga yimaado hibada maxay tahay
marka laga yimaado hibada waxyaabaha ii fududeeyey waxaa ka mid ah qalabka ii fududeeyey een, sawirka sida ka muuqata warqaddu waa a tri waxa keliya ee ku sawiran waa saddex qalin waa qalinkan casaan xigeenka ah oo kalariskan yar Uh, midabaynta ah midabaynta iyo qalin besal iyo qalin biro midow oo sidaan halkan shaarka iyo go-ayaan ku xardhay muraayadahoo kale aan ku sameeyey intaas buu ka kooban yahay mararka qaar qalin besal keliya loo adeegsan karaa haddii ay noqoto timaha oo aad rasiiminayso haddii noqoto wejiga iyo meelaha hadhku soo gelayo aad khafiif kaga dhigaysid haddii noqoto qalin besalku waa muhim in sawirka aad samayso number one isagaa kaa caawinaya faa'iidooyinka ugu badanna isagaa laga helaa inta badan
Een, shaqada waad qabataa iminkoo waxaan arkayaa marka hore waraaqaha cabir kala duwan baad ku samaysaa marka dambaad shiraac iyo agabka kale ee waaweyn ee loogu sameynay ula gudubtaa Uh, faa'iido noocmaa bay adiga kuu leeyihin faa'iidada anigay leeyihiin ka dhalinyar ahaan ka dhalinyar ahaan saddex mid weeye in xirfaddii shaqo aad k- aad ka helaysa adiga inuu dhaqaale kaa soo galo aad ku shaqaysato waa talabaad inuu noqdo wax lagugu ciseeyo ama lagugu maamuso markaad wadooyinkao kala maraysid waxaad dareemaysaa inuu waxaanaad ka shaqaysaa yahay wax ka duwan dadka oo dad tiro yar ay qabtaan waxaad ka dareemaysaa in lagu dhahdo hebel artist oo kale markaa waxay ku tusaysaa inaad aad leedahay sumad aad dadka kaga duwan tahay mar waa shaqadaadii dhaqaale abuur buu leeyahay oo dhaqaalo fiican baa ka soo gala markaa bulshadu waxyaabaha aanay dareensaneen bay ka mid tahay farsamada gacantu farsamo gacan buu ku noqon karaa farsamada gacantu waxay kuu sahlaysaa inaad hawshii aad qaban kartid mararka badan inta badan waan ka hadlaa in dadku ay ku dhiiradaan farsamada gacanta iyo xirfadaha noocan oo kalea ma aha hibo oo qura ee hibadu waa didaalka waa- waa qof kaa hibada u leh waxaa laga yaabaa inta badan markaan aad- aan daawano dadkan wax sasawira waa qeybtaa qofkan niyadiisa ugu jirta ee hibada la la yidhaahdo iyo qeybtan didaalka ee wixii aad samayn karaysa inta badanna waxaa dheereysa qeybtan didaalka la geliyo Een, had iyo jeer marka hal abuur la sheegayo iyo hibadii way kala duwan yihiin oo aad bay u badan yihiin qof baa erey ku gudbiya oo tixiya tiraaba qof baa ku gudbiya sidaadoo kale sawir iyo gacan fariimahaad ku gudbiso marka laga imaado inaad ku shaqayso maxaa ka mid ah
fariimaha waxaa ka mid ah inaad inaad dhallinyarta kale markay doonayaan inaad wixii arkaan waxaa jira dad dhaqanka maqlay agabka dhaqanka laakiin se aan garanayn agabka dhaqankoo kale mararka qaar waxaan sameynaa intaanu sawirno ayaan sawirkiisa qoraal raacinaa ama magaca shaygan leeyahay faa'iidooyinka ay dadkeenna intaan aqoon agabka dhaqanka iyo hiddaha iyo dhaqanka aanu u leenahay ayay tan kow ka tahay oo ah inuu fariin gudbiyo dhaqan inuu fariin gudbiyo arrin bulshada haysata oo dhibaata sida tahriibka waxyaabaha caynkaasoo kale iyo dhibaatooyinkan haysta inuu gudbiyo oo sawirkan intii hadal badan la odhan lahaa uu ku filaado ummaddii sidaynu ognahay xilligan waxaa loo gudbay xilligii teknolojiyadda casriga ah wakhti baa jirtay magaalooyinka qaarkood sida iminka burcaba ka jirta gidaarada lagu xardhi jiray rinji ama kalarsaa samaysaan dabeeto meheradaho kale ganacsiga lagu sameynayey lakiin imika waxad moodaa inu cidhiidhi ku jiro oo kombyutarkii wax walba lagu sameeyo sawiradii boorarhkii tabeelooyinkii wixii oo dham arrintaasi shaqadiina ma tahay mid cidhiidhi ku haysa iyada lafteeda horta way jirtay wakhtigii ay soo baxday daabacaaddan ciidri badan baa ku yimid dadkii samayn jiray artiska ama farshaxanka waayo laba midba way ciidhihu ku iman karaa madbacaddan waxay samaynaysaa qiimo dhimis ka hooseysa qiimihii adigu aad samaynaysay laga yaabaa qiimahan ay ku samaynayso inuu yahay qiimihii adigu qalabkan aad ku shaqayn lahaa aad soo siisan lahay intaada shaqada bilaabay wakhtigaas way jirtay iminka muddo ilaa toban sano ku dhowbay shaqaynaysaa madbacadahanu ay xoog ugu soo badanayaan dalka annaga qudhaydu kamaanaan hadhin ee iminkadan shaqadeeda kombyutarka kama maqna mararka qaar waxaanu sameynaa inaan kombyutarka ku dhisan garano dhisaynkii kombyutarka oo yaalla inaan anagu qaadno bayntigii intaanu soo qaadnay stiikarkii inaanu isagoo weyn sameyno kadib jarjarno gidaarkii stiikarka lagu sameeyey stiikarkii aan isaga qudhiisii minguurino gidaarkii ku bedelno marka soo jiidasho badan buu sameynayaa inuu ka ka adkaado oo wixii baynti ahaado haraandhiis yeesho muddo badan jiro in timekii aad ku samaynaysay dhowrka casho ahaa uu soo koomo maalin iyo laba meheradii weyneed aad ugu samaysid marka annaga qudheedu tiknolojiyaddu inay shaqadii hakis gelisay waa laga gudbayo anagan dee u samaynana ha mar labaad iyadana dee faa'iidadeeda ula jaan qaadnay marka iyada qudheedana waxaa laga yaaba insha allah inaanu mar kastoo ay sii dorogto inaan la sii dorogno macnii waxa weeyaan ismaydun dhigan ee mar kastay hormarto waa la hormarayseen waa la jaan qaadayseen waan la horumarayno waan la jaan qaadayno dee si aanan u harin waxaa jira dee ragga ka shaqeeya inta badan farshaxanka markaad aragtid waa dad da-a waa dad waaweyn waa dad muddo badan kusoo jiray waxaa laga yaabay inay ka caadsaan maadaama anagu aan dhalinyarnahay oo dadaal iyo karti badan aan samayn karno waxyaaba badan aanu iyagii kaga duwan lahay inaanu markaa anagu sii xoojinno oo ay nagaga daydaanoo ay sameeyaan iyagina kombyutarkii aan tusno sida loo isticmaalo kadib iyaguna ay shaqooyinkooda u fudaado annagana hawshii fududeyno shaqadiina aan noqon shaqo hadhay ay shaqo kombyutarkii iyo teknolojiyaddii casriga daba socota ay noqoto quulow waan arkayaayo aada baad u da-yar tahay markaan da-yaraan sheegayo kolley wax badanood sawirtay umaad soo joogin halkan qalab baan ku arkayaa qalab dhaqan ah waxaana ii muuqata in qaarkood iminka aan cidiba isticmaaleyn markaad qalabkan sawirayso adigu miyaad aragtay miyaad maqashay sideed u garatay aad u sawirtaa horta qalabkan laba midba uu ku iman karaa inaan shaygii aragno oo xarumaha dhaqanka laga helo shaygii in sawirkiisa aad aragtid oo lagaga sheekeeyo inta badan laakiin waxyaabahan waxaan ka soo qabanaa ragga farshaxanka aad buu da-weyiin waxyaabo aanay iyagu maanta samayn karin waxyaabo aan maanta joogin bay u soo joogeen ahaan wakhtigaade casrigoodii joogay oo ay samaynayeen wakhtigaa la taagnaa ay arkayeen oo bulshadu isticmaalaysay mar kastana qofka farshaxanka isagu waxaan yaalla ayuu sawiraa mararka qaar way jirtaa waxyaabo aanad soo gaadhin ama aanad iminka aan oolin aad samayn karto sida kuwana kale anagu maana arkin meelo yaallo laakiin inta badan macalimiinta artiska ayaa waxay kutusayaan sawiradan waxyaabaha dhaqanka markaad doonaysid sawiradan baa horeeya dhaqankii markaa waxaan la helayn agab badan oo ka mid a sawir ahaan bay markaa nugu soo gaadhaan saasna anaguna kusii sawirnaa laakiin waxaan raadinaa dee magaciisa iyo waa in markiiad sawirkii aad samaysid inaad qofkii u sharaxi karto waa waajibku saaran inaad magaciisii wixii loo isticmaali jiray xilligii la isticmaali jiray waxbaad sheegtid waa runtaa imika halkan waxaan ku arkayaa warankii gaashaankii tooreydii iyo barkinkii sidoo kale dhiil baan arkayaa iyo agab kaloo tiro badan aan gebagabada kusoo dhowaado adoo da-yar baad garatay inaad hibada kugu jirto iyo hal abuurka aad leedahay ka faa'iideyso dalkii uga faa'iideyso dantaadiina uga faa'iideyso saad ii sheegtay faa'iidooyin badan dhaqaale abuura iyo in dalkii aad wax ku celisay intaba daayar badan baan jirino hibo noocaasi ku jirto ama hibo kaloo ka duwan oo ka waxtar badnaan lahayd si aan u muuqan inay dibadda u soo saaraan iyaga maxaad u jeedinaysaa
Een, way jirtaa dhalinyar badan baad arkaysaa mar kasta waan la kulanaa qof doonaya laakiin siyaabo kala duwan bay u doondoonayaan waxaa laga yaabaa xiisaha annaga waan aragnaa inta badan waxaad arkaysaa waxaan inuu yahay wax dad badan doonayaan ama ay dadku ku ooman yihiin dhib buu leeyahay marka koowaad oo ah inaad wakhti aad siiso ood ku sasamaysid aad ku diyaarisid dadka waxaan jooga aad dabageshid toddobiyo toban casho ayay nagu qaadatay inaan macalin weliba isagu aan raadsano weliba ka tegaya jaamacad tegaya toddobiyo toban casho gudahood buu yidhi aan idinku barno marka waxay ku xidhan tahay wixii markaad ogaatid inuu kugu jiro inaad dadaal samayso inta yare hore ee dadaalkunbaa caqabada ay kugu adkaanaysaa kadib uu iska fuudaanaya toddobiyo toban casho gudahood markiina la tusayey macalinku muu moo- muu islahayn dee wax badan baad gaarsiin karaysaa hadda laba sano kadib markuu uu nagu soo laabtay maruu fasaxa ka yimi jaamacadda dee wuu arkay inaan shaqo badan koraynay marka qof kasta oo uu dadaal ku jiro waxyaabaha maanta dee aan ka faaidaysan karana waxaa ka mid a social mediaho kale waxaad helaysaa youtube-ka iyagoo ah, intaad doontid hadday doonto iyagoo shortiya iyagoo een, wakhti yar iyagoo wakhti badan lagu samayn karayo intaa inaad meelaha aad ku tuhmaysay hibadaada aad ka faa'idaysatidoo aad marba adugu adugu aad riixdid meelahaasoo kale marka insha allah een, u- bulshada waxaan ujeedinaynaa dhalinyarta soomaaliyeed inay yahay farshaxanku wax loo baahan yahay aan laga maarmeen xilli kastoo la jiro een, ku dhiirada sameeya insha allah annagu intaan karaankayga ah waan tusi doonaa dhalinyarta intaan isku agdhownahay een, way jiraan gobol kasta meel kastoo soomaali joogo waxaa jira qof farshaxan oo ku nool markaa dadka ha ogaadaan insha allah haddii ilahay ka dhigo waata aad iyo aad baad mahadsan tahay dhegaystayaal barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinka ka imanaya magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaan intaasi kusoo gebagabaynayaa waa anigoo barkhad maxamuud kaari oo idinku dhaafaya maana allah
waa hagaag dhegaystayaal waa barnaamijka hibadii hal abuurka oo inoo soo jeedinayey barkhad maxamuud kaariye barkhad aad buu mahadsan yahay idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laantaaf soomaaliga ee v o a ayaynu ku guda jirnaa haatanna waa xubintii ciyaaraha iyo weliba maxamuud mascade
waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee westham united saddex iyo laba waxaa kaga badisay tottenham hatsba oo magaalada london ay ka wada dhisan yihiin ciyaartan oo ka dhacday garoonka london stadium ee kooxda westham united ku ciyaarto ayaa mar waxaa kooxda tottenham ay ku hogaaminaysay saddex gool hase yeeshee ciyaaryaha nore oo difaaca uga ciyaara kooxda tottenham hatsba ayaa calaamada gaduudan loo taagay taasi oo nafta ku soo celisay westham united walow aanay u suuro gelin inay saddexda gool ka tabad timaado hase ahaatee laba gool ayaa u suuro gashay inay dhaliso sidaasi tottenham hatsba saddex dhibcood ayay ku qaadatay burnley waxay ku ciyaaraysa gurigeeda kooxda huddersfield town ayayna eber iyo eber bareejo ah ku kala tageen everton oo toddobaadyadii lasoo dhaafay guul ay ceel dheer uga dhacday islamarkaasina guuldarrooyin deris la ahayd ayaa dirqi kaga badisay kooxda a f c banmouth ciyaaryahan niesa oo ciyaarta dib ka soo galay islamarkaasina wayne rooney lagu bedelay ayaa labada gool ee kooxdu ku guulaysatay u saxiixay kooxda kubadda cagta ee manchester city oo gurigeeda ku ciyaaraysay ayaa waxaa soo booqatay kooxda crystal palace oo iyadu sidii uu horyaalkani u bilowday iska daa kulan ay badisee aan xataa wax goola dhalinin manchester city ayaa uga sii dartay oo shan gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan leroy sane ayaa gool qurux badan ciyaarta ku daafuray goolkaasi waxaad moodaysay inuu durdur goolal ah ooda ka soo rogay oo kooxda kubadda cagta manchester city ayaa goolal sida ay rabto u dhalisay ciyaaryahan raxiim starlin ayaa laba gool oo deg dega u raaciyey halka ciyaaryahan sergio aguero uu kii afaraad ka dheliyey wiilka ingiriiska u dhashay ee ciyaarta gadaal laga soo geliyey ee delfina uu goolkii toddobaadka malaha kii bishaba la odhan karo uu ciyaarta ku soo afjaray kooxda kubadda cagta ee manchester united oo iyadu aad moodayso inay fariin ina- iyana u dirayso manchester city ayaa hal iyo eber kaga baxsatay kooxda southampton waxa ayna ciyaartaasi badiska ay badisay manchester united ay ka dhigaysaa inay horyaalka dalka ingiriiska wada hogaamiyaan ayada iyo manchester city oo lix iyo toban dhibcood ayay labadooduba wada leeyihiin waxaana xusid mudan ciyaaryahan lukaku inuu goolkaasi u saxiixay oo isagu tan iyo intii uu kooxdan ku soo biiray aad moodayso gooldhalinta inuu ku farayaraysanayay stok city oo gurigeeda ku ciyaaraysana afar yebar waxaa kaga badisay kooxda chelsea wiilkii sbain ee kasoo gadatay ee weliba kooxda real madrid ee morata ayaa goolashaasi saddex ka mida u saxiixay waxaad moodaa chelsea haatan inay leedahay diego costow macsalaama waan kaa tashanay oo murata kaa da'yar kaana banoni macaan ayaa nagu soo biiray iyadoo taa loo aanaynayo goolasha aad moodayso inuu marba dhinac ka dhalinayo ciyaaryahan cantaniyo sidii uu kooxda ugu soo biiray swan city oo la ciyaaraysa kooxda watford ayaa muddo waxa ay ciyaartu ahayd hal iyo hal bareejaha se yeeshee waxaa dirqi ku baxsatay oo guul heshay kooxda watford kulankii toddobaadku ee dalka ingiriiska waxuu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee lester city iyo liverpool labadan kooxood ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa waxa ay ciyaar adag oo ku dhex martay koobka loo yaqaano karabaw ee dalka ingiriiska waxaa guul helay kooxda lester city hase yeeshee habeenkii xalay ah waa laga arsaday oo saddex iyo laba ayaa lagaga badiyey wiilka u dhashay waddanka masar ee maxamed saalax ayaa isagu waxaad moodaysaa in uu gooldhalinta ku farayaraysanayo kulankii habeenkii xalay ahaana gool qurux badan ayuu kooxda u saxiixay philip coutinio ayaa kubad aad u qurux badan oo bulusen ahaydna goolkii labaad uga dhigay kooxda ciyaarta oo laba iyo eber maraysa ayay kooxda kubadda cagta ee lister baraarugtay oo kazaki wiilka u dhashay waddanka jabaan ayaa keenay goolkii koowaad ee kooxda hase yeeshee henderson ayaa rajadii ceel dheer kusii riday walow fardi uu ciyaarta ka dhigay saddex iyo laba isla fardi ayaa fursad uu helay kubadda uu kooxda bareejo ugu heli karayay waanuu iska khasaariyey rigooradii loo dhigay waataa dhegeystayaal haddii aan si kooban u dulmaro horyaalka dalkaasi talyaaniga saddex kulan oo la ciyaaray rome saddex yaal waxay kaga badisay udinisa kooxda napoli sbaal ayay saddex iyo laba kaga badisay yuventusna kooxda torino isku magaalo ka wadadhaysan yihiin ayay ku durdurisay afar iyo bar ayay kaga badisay sbainna real madridna way badisay barcelonana saddex iyo bar ayay ku badisay dhegeystayaal xubintii ciyaaruhu waa inaga intaa tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascadde haatanna dhegaystayaal intaynaan dhinacii heesaa jalleecin cabdixakiin shuruucan ka codsado qodobo ka mid a warkii dunida inuu ishino mariyo
waa hagaag dhegaystayaal dib baynu uga soo noqon doonaa qodobadaas amabaan heestaasi dib baynu ka dhegaysan doonaaye haddaan idii dul maro qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa dhulgariir kooban ayaa ka dhacay meel u dhow goob lagu tijaabiyey hubka nukliyeerka waxaana loo malaynaya in arrintan ay tahay mid si dabiici ah iskaga dhacda ee aanay la xidhiidhin tijaabo dhinaca hubka nukliyeerka ah sida ay sheegeen dalalka dariska hay-adda la socodka cimilada ee kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in haddii dhulgariirkani ka dhalan lahaa dhacdooyin uu aadamuhu gacan ku leeyahay la ogaan lahaa hase yeeshee aan ilaa haatan warkaasi lahaynin waaxda maareynta dhulgariirka dalka shiinaha ayaa iyada lafteedu sheegtay in dhulgariirkani aanu xidhiidho lahayn tijaabo dhinaca hubka dhinaca kalena waxaa jiray gantaalla afka la yskaga ganayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay shalay sabtidii iyadoo wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi uu uu jawaabay madaxweyne donald trump iyadoo sidoo kalena sarkaal sare oo ka tirsan dowladda indiya isna uu duray dalka bakistan mid ka mid a khudbadaha aadka loo filayay toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ahaa khudbadda wasiirka arrimaha dibadda kuuriyada waqooyi rai yong hong waxaana uu ku tilmaamay trump in uu yahay qof aan maskaxdiinisu miisaanayn kaas oo isagu naftiisa mismiidaamin ugu jira madaxweyne trump ayaa khudbadiisii maalintii salaasadii hogaamiyaha kuuriyada waqooyi ku tilmaamay ninkantaa la rooraya isagoo sheegay in uu isu miidaaminayo barnaamijkiisa hubka nukliyeerka
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socodsiinayay qodobo ka mid ah warkii dunida haatanna dhinacii heesaha waa heestii aad goortii dhoweyd maqasheen ee hani iyo iid batalaale
abidka hana iilan weliga waxaan filayaa dhegaystayaal inaad si weyn uga wada hesheen heestahan iyo weliba fanaanka iidba tallaale guud ahaanba idaacadda duurname barnaamijka dhallinyarada maantana heestaasaan kusoo gebagabaynaynaa waa bahda v o a iyo weliba ismaaciil xuseen farjari anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba bashiir abikar oo idinla tan iyo idaacaddan idaacadda xitayntan isugu iman doona sidaa iyo nabadgelyo
wadnaha dhigahaba iyo